marar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhegayso idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal qodobada wararka idinkugu hayna waxaa ka mid ah shacabka oo loogu baaqay in ay kasoo ra'yi dhiibtaan magacaabidda nuuradiin xaaji dadka agabka ka soo saara biraha ee qaxootiga oo ka cabanaya ganacsi xumo ay wajahayaan yahay-adda nisa ee soomaaliya oo gacanta ku dhigtay hub al-shabaab loo waday subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi waa qaar ka mida qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa subaxnimo axad ah taariikhdan ay ku beeganta ko iyo labaatanka bisha shanaade mey labada kun iyo labaataniyo saddex qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan kusoo dhawaada guddiga baarlamaanka dalka u qaabilisan arrimaha gaashaandhigga sirdoonka iyo xiriirka dibadda ayaa dadweynaha ka codsaday inay soo gudbiyaan aragtidooda ku aadan tallaabadii uu madaxweynaha dalka william ruuto maalmo ka hor xilka agaasimaha waaxda sirdoonka ee dalka uu ugu magacaabay nuuradiin maxamed yuusuf xaji shacabka ayaa waxaa laga doonayaa inay gudbiyaan amaba ay guddigan la wadaagaan in nuuradiin uu jagadan u qalmo iyo in kale karaaniga baarlamaanka ee dalka samuel njoroge ayaa waxa uu sheegay in shacabka ay afkaartooda kusoo gudbin karaan qaab qoraal ah iyagoo adeegsanayaan ciwaanka ah c n a at parliament g o k e si loo guddoomiyo ugu dambeyn abaara shanta galabnimo ee labaatan iyo sagaalka bishan oo isniinta ku beegan haddii uu baarlamaanku ansixiyo nuuradiin xaaji oo hadda ah agaasimaha waaxda dacwad soo-ogidda dalka ayaa bedeli doona philip wajera camero oo muddo sideed sano ah hogaaminayay adeega sirdoonka qaranka ee niis waxaana uu noqonayaa shaqsigii bedele ee xilkan sii ambaqaadaya dadka iyagu ka shaqaysta biraha agabka kala duwan laga soo saaro waa dadka ka shaqaysta xirfadaha agabka kala duwan looga soo saarayo biraha ayaa cabasho waxay ka muujinayaan inay adkaatay helitaanka biraha ay u adeegsan jireen waxsoo saarkooda maxamed baaruud ayaa warbixintan wuxuu kasoo diray dhadhaab xirfadleyda biraha tuma ayaa halgan adag ugu jira kabista iyo maaraynta nolosha qoysaskooda iyagoo ku maaraynaya adeegsiga aqoontaay huwan yihiin ee tumista biraha cilad bixinta kuwa halaysan iyo dayactirka halkan waa mid ka mid a goobaha biraha lagu hagaajiyo waxaana ku sugan dumar raba in loo hagaajiyo agab ka hallaabay waxaana ka mid a maryan cali yuusuf oo mid ka mid a ragga alaabta hagaajiya u sharxaysa qaabka ay rabteen shaqada lagu qabto dhirtaan ma arkino intaa kajeexi daboola ugu sameyn aad hadda ma samayn karta aan ku agfadhiya aan ku tutusay meeqa igu sameyne bahashaan waxaa u keensan rabaa inaan lacag ku aruursado meesha biraha lagu tumaayo waa bes waxaan rabaa marka inaan bahashas qansanadaas inaan shilimaadka helo aan ku dhurto tobanka ahaa talaatanka ahaata boqolka ahaata kunka ha ahaada nimankan shaqadooda waxaan ka aaminsanahay weelasha digsiyaasha jaway hagaajiyaan biraha halaaba way hagaajiyaan waa loo farsamo yaqaan waa loo tumaal birahay tumaan dee waa shaqadooda maxaa way shaqaystaan saana ku oo miid gaara oo tunta ma lahan birtaan qof oo dad iska shaqaysanaya caadi waay qofba shaqo uu leeyahay ma qof kasta wuxuu barta farsamadiisa uu barta haa nimanka waa shaqaysta waa dhiirigelina maasha allah in badan ay uleedahay wax badan ay uleedahay waxay dhagta ka go'o sheegi digsigoo kaleeto dhagta ka go'o jeegaasoo kale dhagta hadduu ka go'o kirliyo hadduu dhagta ka go'o way hagaajiyaan cabdulaahi abukor wuxuu xirfadan biratunka kusoo guda jiray in ka badan soddon sano wuxuuna ku maareeyaa nolosha qoyskiisa annagu birahaanaan ka shaqaysan ka bilaabay qaxootiga inta la soo degi waa soddonkaassanaan birahan garaacaa oo xirfadayda ay tahay birahan waxaan ku bartay ani marka horbaadiyaan ku soo koray niman biraha tumaayaan isgala fadhiiso adiga birihii markii dambe sidayaan ku bartay haddaan sidii ku bartayna hadda waaba reerkeeyaan ku biishaa oo waa iska anfaacsadaa xaasaan ahay ninkaana hadda wiilshayda u weyn oo reer aan ku daray oo degan gabdhana way guurguursadeen marka birtaan unaan aan ku shaqaystaa birta aan hagaajinno waa masaartii geedaha lagu guraayay qaadooyinka ee bahalka kawaawaha oo beeraha maaragtay motoorada lagu kawaaweeyo adi intii ma aragta oo bani aadan isku dhaqdo yaan suubinaa bilaabooyinka waxaasaan suubinaa birtaan isticmaalkeeda baahida loo qabaa oo waxa waaye hadda intaan waddanka degan birtaan haddaad haysanin hadda xoolo maba dhaqaalayn kartid moogta hadda maanta neefaad meeshaan kusooaad ku soo qabatoo rabtaa inaad qaalato neefkii haddaad toori haysana ma qalan kartaa baahideeda aad iyo aad baahideeda ma dhammaanaysa ilaa maalinta qiyaamo uu jiri birte waxa waaye marka adiga aad tumayso waa inay horta aad soo gadato waayo dhuxul dhuxushi waa lagama maarmaar dhuxul haddaad haysanin hadda bir maba tumi kartid caqabadaha haysta iyo culaysyada uu la kulmo berihii hadda helitaankooda iyo cariiri markaan runta kuu sheega berihii maba la helaba hadda dhowr iyo toban beri meeshaan masaare laguma hagaajin shalay bahashaan waxaa liiga siiyey laba kun oo waan dad dasma oon la helaynin ninaa walaalo waan aaga soo qaatay waagii horena waa la helaayo biraha bannaanka iska yaaleen hadda lamaba helaayoba hadda meel walba xaga dheer haddaad marto meel walba qashin qubaa ka samaysan oo biraha lagu aruursadaa baabuur loori oo weynaa maalin walba qaadaa meeshaan oo gaaris iyo nairobi meel soo qaadayo ma ogi waa una dhaafaa marka sidaas darteed birta cariiri ay noqotay lama helo waa la safriyaa biraha cabdulaahi ayaa sheegay in dhibaatooyin badan uu kala kulmo samaynta biraha sida uu mar kala sharxay waxaa ka mid eh, waxaa laga yaabaa birta way kugu dhici anaad korkey mataqaanid waxan waxaan waa un bir gacmihii waa u jeedaa ma garan timaheygaa gubtay waxaan bir le waay hadda soddon iyo dhowr sano nin bir ka shaqaynaya ka warran baahidiina way un taagan tahay xataa qalab ma haysanaba qalabkiyaan la haysanin dadka hadduu adduunweynaha hadda horumaraa la gaaray moogta hadda sida hadda gaalada hadda waddanka hadda loo dhoofo wixii buufimahan waa la bedelo warshadaa la suubsaday ninkii waa tumaal waa kaa qurux badan yihin annagana waa kan hadda birihiilaan taaganna buufintii aan dhaafilaanahay oo waa meeshaan fadhinaa wax faa'iido oon ku haysana male laakiin maalinta haddiid inta aad furuto adiga xabadda caanaha iyo rubaca hilibka waad helaysaa bas shacabka ay u shaqeeyaan ayuu sheegay inay mararka qaar caqabado kala kulmaan sida inay lacagaha ku inkiraan soomaalida waad ogtahay adigana midna waa ku wacayna oo midna waxa waaye shaqadan shaqadan shaqo muhiim ah waaye aa ninkii waxgarad ah shaqadan waa shaqo muhiim ah marka lagama maarmo saarta waa loo baahan yahay qormada waalashiir baadiyaha ay ku qortaan bahal xaaqda la yidhaaho saas u soo qaroofan waxaasoo dhan waa loo baahan yahay sida tuuriyaasha oo xoolaha lagu ragaadiyo ama xoolaha lagu qasho dad badanoo hadda alaab aad u suubisay oo iska tegayaaba jirtaaba oo waxay leeyihin waxaad noo suubisaba ma leh islaan bir hore hadda meeshaan alaab aan u hagaajiyey oo ina islaan weyn ahooba ay dhal karta alaab aan u hagaajiyey waa iska baxday imaama keen lacagta waxba ima hagaajinin waa iska dhaqaaqday qalab ma aragtay oo hadda kuwaan kastoo dhaamo oo ma aragtay hadda sida juwakaaliga hadda nairobi iyo ama waxaa la sheegay qalaab alaab oo ma aragtay oo biraha kuwa biraha tumayo u fiican oo si sahlan adigu tumaal waaba tahay laakiin qalabaa jira ma ogta adig dhanka kale qaar badan oo ka mid a bulshada ayaa fahansan muhiimadda xirfaddan kuna tiirsan waxayna bogaadiyeen ragga ka shaqaysta aadamadan deerooldha wuxuu imaada afriiqana iga dhigta iga gooday inaan dhigtaan u hagaajisto oo nimankan fuundigan u keensan nimanka shaqadan wallahi shaqa khatare waay shaqa caadi macquulka oo ninkii ragga ninka shaqaysta oo la rabo waay warshada baarban shishatay haddee markay dhigta ka goodana nimankan fuundiga u keensada mar walba u keensan marka waxaa waxyaalaha oo dhigta ka goodan bararka camal baan u keensada haddee nin maanta dhan kuu shaqaynaya gurigiisa saa kaga soo tago oo meel fadhiyo oo shaqo u imaado xoolihii oo ma arta isaga laha haddii aad ku inkirta adin baa ku dhibi inuu haddii ninkan shaqada una u shaqayso aan wax iigaaj waan u imaaday moogta hadda waa u imaaday inaad oo maarta haddana aan ku laba kaleeyo dhibkeeda ay leedahay nimca cabdiraxmaan aadan shaqadan waa waa haddii lagu taakuleeyo oo ay garab u helaan waa shaqo fiican baahi badan baa loo qabaa qoryaha aan ilmaha ugu jijabsanno ayakaa masaaraha noo hagaajiya daabkay noo hagaajiyaan shaqo badan bay nimankan hayaan haddii garab gal ay helaan maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ayaa madaxweynaha dalka william ruuto waxa uu xaqiijiyey inay si buuxda u taageeri doonaan dadaalada uu wado ee lagula dagaalamayo falalka musuq maasuqa ah wuxuu hoosta ka xariiqay in mudanayaasha golaha qaran ee xeerdejinta ay sida habboon u gudan doonaan waajibaadka ka saaran kormeerka sida loo isticmaalo lacagaha dadweynaha siyaasigan ayaa madaxweyne william ruuto wuxuu kaga mahad celiyey in uu hogaamin wanaagsan muujiyey oo uu qaaday tallaabooyinka dhanaa maamulka qaabilsan suiibinta iyo qaybinta qalabka caafimaadka kemsa iyo shirkadda xaqiijinta tayada badeecooyinka kebis oo laga soo jabiyey falal musuq maasuq la xiriira
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya nisa ayaa waxa ay soo bandhigeen in magaalada muqdisho iyo meelo kaleba ay ku qabteen waxyaabo hub uu ka mid yahay oo al-shabaab loo waday sidoo kale wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha ee dowladda soomaaliya maxamed cali xagaah ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in labaatan iyo afar saacadood gudahood ciidanka nisa ay gacanta ku dhigeen waxyaabo fara badan oo hub uu ka mid yahay oo awal hore al-shabaab lagu waday hay-adda lacagta adduunka waa i m f ayaa warbixin ay soo saardhay waxay ku qeymeysay heerka dib u eegista deenacfinta soomaaliya guddiga sare ee hay-adda i m f ayaa shir ka lahaa arrimaha soomaaliya waxaana ay shaaciyeen in soomaaliya ay ka gudubtay barnaamijka loo yaqaano e c f ee ahaa dib u eegista shanaad ee ku saleysnaa shuruudaha daynacfinta taasi oo hadda ay fulisay dowladda soomaaliya dhammaan shuruudihii ku xeernaa hanaankaas e c f hay-adda waxa ay ku bogaadisay dowladda soomaaliya sida ay kaga go-an tahay tallaabada lagu xoojinayo qorshayaasha waa dib u habeynta maaliyadda soomaaliya xoojinta wadashaqeynta kala dhexeysa deeqbixiyaasha caalamiga ah iyo hay-adaha kale ee deymaha ku leh soomaaliya warbixinta i m f ay soo saartay ayaa waxaa sidoo kale lagu xusay in loo baahan yahay in la labalaabo dadaalada lagu dardargelinayo kordhinta dakhliga gudaha iyadoo mudnaanta la siinayo arrimaha ay ka mid yihiin baaqaaminta qarash bixinta si loo yareeyo bixinta kharashaadka aan daruuriga ahayn warbixinta ayaa sidoo kale lagu xisay in ay socdaan dadaalo lagu xoojinayo maamulka guud ee maaliyadda soomaaliya horumarna looga sameynayo hanaanka mideynta mushaar bixinta wasiiru dowlaha waa wasiirka wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya doctor cilmi maxamuud nuur waxa uu soo dhoweeyey warbixinta kasoo baxday guddiga sare ee hay-adda i m f wasiir cilmi ayaa wuxuu sheegay in warka kasoo yeeray hay-adda uu yahay mid wanaagsan oo sidoo kale ku dhiiragelinaya dowladda inay sii xoojiso arrimaha dib u habeynta maaliyadda hay-adda i m f ayaa waxa ay sidoo kale dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan wasaaradda maaliyadda ku ammaantay in ay xoojisay maamul wanaaga iyo hufnaanta iyada oo horumar laga sameeyey hanaanka iibka qandaraasyada qaranka iyo heshiisyada ay dowladdu galayso waxaa sidoo kale hay-addu ay ku bogaadisay dowladda soomaaliya iyo wasaaradda maaliyaddaba in ay sii labajibaaraan dadaalkan si soomaaliya ay u gaadho barta ugu dambeysa ee deyn cafinta ra-iisul wasaaraha dalka bakistan maxamed shabees shariif ayaa waxa uu tacsi tiraanyo leh u diray qoysaska ay ka baxeen sideed qof oo xujey ah oo ku geeriyooday dab ka kacay gaarka masjidka xaramka ee magaalada maka oo boqortooyada sacuudi carabiya dadkan ayaa dhalashadooda waxay kasoo jeedaa dalka bakistan waxaa wasaaradda diinta iyo awqaafta ee bakistan uu faray in ay la tacaalaan xaaladaha caafimaad ee xujeyda dhaawacmay oo gaaraya ilaa iyo lix qof sidoo kale waxaa tacsi tan la mid ah diray maamulka labaad ee masjidka barakeysan dabka ayaa saameeyey maqaaxi ay ku sugnaayeen xujeyda waxaana dhacdadan xaqiijiyey wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda bakistan